bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haqyaartana dhegaysataa ay meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ah afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodio hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale abee wanaagsan ayaanu awada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ay caawa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudban doono barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono golaha wasiirada soomaaliya oo maanta la horgeeyay qorsho wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay la kulmaan odayaasha mootabajaajka ee magaalada muqdisho hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ah ee maanta qabsoomay iyo waxyaabihii lagaga hadlay qodobada kale aan idiin soo gudbin doono aad barnaamijka wareegga caawa ku dhegaysan doontaan islamarkaasina aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo lagu eedeeyey in hakadka ku yimaaday howlgallada ka dhan ah deegaanada maamulka hirshabeelle iyo weerarada lala bartilmaameysanayo fariisimaha ciidamada deegaanka uu maamulkiisu mas-uulu ka yahay haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa eedeyn loo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen nabadoon abaabul oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada maamulka hirshabeelle oo si adag kaga hadlay hakadka ku yimaada howlgallada ka dhan ah al-shabaab ee deegaanada maamulka hirshabeelle wararka amniga lidiga ku ah ee ka dhacayo caasimadda muqdisho iyo arrimo badan oo uu si adag caawa kaga hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa wasaaradda waqaabta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliyana oo kaashanayso hay-adda qatar jaarti waxay magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuca anfurinta xilli maanta maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ay bilatay islamarkaasina laga soomay inta ugu badan soomaaliya sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka digay khatar oo uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysan karaan gudaha caasimadda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan hay-adda sodmana waxay ka digtay khataro ka dhalan kara roobabka mahigaanka ah ee ka bilowday bisha haatan ka hore meel ka mid ah soomaaliya xilli markaasi ay sheegtay in roobabka guga khatara ka dhalan karo ay uga digtay shacabka soomaaliyeed maamulka jubbalandna shirka golaha wasiirada waxaa guddoomiyey madaxweynaha jubbaland dagaalka ka dhanaa al-shabaab oo lagaga hadlay iyo maamulkaasi oo gudageli doono wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab haddaba shirkii golaha wasiirada jubbaland iyo waxyaabihii lagu qaadaa dhigay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo korray intaynu ku guda jirno barnaamijka wareega ayaad caawa kaga boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xidhan tahay ti aan ka soo laabanina way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xidhan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xidhan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu dileenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirarka dherarkeedu yahay sagaashan iyo koob dhibic shan megaartis qeybaha ugu horreeya ee barnaamijka wareega wararka ayaanu ku guda jirnaaye haddii aan ku bilaabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxa uu maanta uu shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya kaasi oo lagaga hadlay arrimay ugu waaweyn yihiin dilalka qorsheysan ee haddiga gooraale ka dhaca magaalada muqdisho islamarkaasina loo geysto dhallinyarada kaxiisama ootabajaajta golaha wasiirada soomaaliya ayaana la horgeeyey daraasaad wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay la kulmaan wadayaasha gadiidta bajaajta ah shirkan toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ee uu maanta guddoomiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa warbixin laga dhageystay guddiga talabixinta sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan wadayaasha markaasi gaadiidka bajaajta ee u badan dhallinyarada caasimadda muqdisho guddigan oo sameeyey daraasaad iyo baaritaan markaasi la xidhiidha is-xog waraysi oo ay la yeesheen wadayaasha gaadiidta bajaajta ah ayaa soo bandhigay talooyin ka kooban ilaa iyo siddeed iyo toban qodob ay u arkaan inay xal u tahay dhibaatooyinka soo laablaabta oo ay la kulmaan dhalinta kaxiisa mooto bajaajta sidoo kale kulankii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waxaa warbixin looga dhageystay wasiirada amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo golaha ka warbixin siiyey xaaladda amniga guud ee dalka iyo howlgallada lagu ciribtirayo wax lagu yeero khawaariija iyadoo sidoo kale goluhu adkeeyey in markaasi feejignaan dhiili ah la galo xilliga ay markaasi bilaabatay bisha barakeysan ee ramadaan si aanay eh, dagaalamayaasha al-shabaab fursad ugu helin dhibaato loo geysto shacabka soomaaliyeed ee cibaadaysanaya ayaa lagu yidhi warbixin laga soo saaray kulankii golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya maanta ay yeesheen dhinaca kale iyada oo ay dalka ka soocanayaan dagaalo ka dhanaa al-shabaab ayaa haddana eh, nabadoon abaawil oo ka mid ah nabadoonada soomaaliyeed waxauu si adagu kaga hadlay ee dagaalada dalka ka socda falalka amniga lidow kuwa ee mararka qaar ka dhaca caasimadda isagoo sidoo kale ee madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ku eedeeyey inuu dayacay maamulka hirshabelle waxa uu soo hadal qaaday dhacdadii ugu dambeeyey al-shabaab ay weerarkay kaga geysteen gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac ay ka dhasheen
waxaan maanta ugu hambalyayayaa ummadda soomaaliyeed bisha soon oo u bilatay oo u dhalatay in ilaahay samaysiyaada ugu dhammeeyo qaas ahaan ummadda soomaaliyeed ilaahay bishaan bisha ay ku nabadoobi laheyd oo dalka si kale ku naqalahay xoogaa waxyaalaha ka jira ilaahay ha noogu samo dhammeeyo bisha soon haddaan bisha ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiiyo aaqil muumin gariig oo gacanka gardaran ay ku disho gurigiisa iridiisa inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun aan leehay waxaa kaloo u tacsiiyaya nimanka dhallinyarada ahay oo difaacahaya hoygooda iyo masaajidkooda iyo deegaankooda iyo tuuladooda dhagarqabayaasha kusoo weeraray dhaawaca allaha bogsiiyo intii ku dhimatane allaha u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun aan leenahay allaha u naxariisto waa meel loo wada jeedo ehelkay ka baxeenna waxaan rabaa inaan u sheego haddayan difaacaas gelin xataa ma noolaa lahayn xag allay ka aqbadnaayeen waa marmarsiino leh waayo dhimashadaas qoftaas waa bixi rabtay waxaan rabnaa iimaanka allaha noo sugo allaha u naxariisto beriga ayaka shahiiday ahayn maxaa yeele gurigooda lagu soo weerarayay waxaan rabaa inaan meeshaas uga gudbo ninka cali guudlaabe xuseen la yidhaaho madaxweynaha ka ee hirshabeelle waxaad moodaa xoogaa hundur inuu ku jiro hundurka ha ka baxay ciidan manoo yimaadno dhinaca kale u gudbaa manay kheyr yimaadna dhinaca kale u gudbaa warqayaamo usoo kala qalloocayooban imaanine guriga madaxweynaha shirka ka dhacay ee lagu tashaday inuu ruunurgood degan la yiray deg raggaana wado abgaal ismaan wado inuu horkaco asaa laga rabaa wixiisana meelow ku shubtaa dalkana difaaciisa uma ogolo taleefon kalawna qaatow haahaa soo hagow haayo cali eedaan ka qabnaa dhimashadaas eedaan uga qabnaa cali guudlaaba layacow nagu sameeye deegaankayna waa la yacay dadkayna waa la yacay caliyow dadaan xisaabtamayno waxba ogeyn ha naga dhigin caliyow maryano sidii inta fadhiisata sidii walax daymo ku korsho ilmihiisa diina ka jiro ee daymaha nagu korinayno deegaanka iyo dalka ina tagtid oo difaac wax ka gal ama dagaalka ma raba dhe dagaalka ma raba haddaa tiraa ma ogtahay ummad kalaan heli lahayn waxaan rabaa dadkan inxa ah oon hal qoray qabin oo uu yuusuf ka mid yahay oo uu ka mid yahay ninkan la yidhaha cali gacal ee hal xabo oo- oo war dadka dadkooda aagga tegay hubkana gatay difaacshow haayo niman inxaha ilaahay qoorta noo galshayo inxaho xildhibaankeynana inxaya binxa waaye hal qofoo fartaagaysa naguma jirto war daa-uudna dagaalka waa ka eraalile dadkaasoo hinji ahaana qoorta noogu jiro war cali guudlaabow meesha inay ka kacdid ballankaad soo qaaday oo lagu tashaday fuli oo ha fadhina guriga eenuu irdiise waana mahadsan tihiin waxaa kaloon rabaa ummadda soomaaliyeed dhibaata taalo adduunyada dowladaha waxaa ilaashada dadkooda war dadka soomaaliyeed fadhiga ha ka kacaano hoobiyaa soo dhacaya meel hebelow ka soo dhacaana male xamarow sidii roob da-ayo beledkaa laga soo dhex rido waa hoobiyaa duurkana ka imaashow mahaye nimayow xagarta dadka ku jirta ha iska dhaafaan war dowladda war beri haddaad hesho in lagula shaqeeyaad rabtaae beriga inaad la shaqaysa ninka heestaa lagaa rabaa haddaad la shaqayso weysana hagar hagaray dhashaa war hagarta iska dhaafa inaan duur noogala imaan waa ognaha maskama oo godkow naga cunu waayeen dad qiyaasi karaan nahay sidaas ogaada indhacadees iyo dowladdan kasoo horjeedaa iyo agaasimo hebelaa laydiida iyo war dowladda qofaan qof ugu jiran aba xildhibaan ugu jiran ma lehe dadka waxaan rabaa inay fadhiga inay ka kacaan shaqaystaan war dowladaha adduunkana dadkoodaad difaacdo dadka waa inay dadka difaacdaan nin yaroo fiigarahoo meel la geeyaa ah nabadda in lagu haleeyo nabadda magaalada muqdisho naagaha iyo haweenka iyo ragga iyo kulli culamaauddiinka ayaa kaa ilaalis laga rabaa taliyaha booliiskan u mahad celayaa shalay waa naga bedelay walax dhedhelahoon tahmaynay amaha ku jiray taliyayaasha waa naga bedeliyey waxna waa u dhiman yihiin usugaasa usoo jeesaayo waa uga mahad celaynaa ilaahay qoftii waxqabatana annaka waa taageeraynaa qoftii waxqabo weysana golihii badbaado bulshaan nahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo inay madayaal yihiin aan ognahay kaligood rooro waayaan farqaha ha loo deeyo mahad salaad waa shaqeeyowhaa adow u shaqeeyowhaa godka waa shaqeeyowhaa yarkan kaloo qaybta guud jooga waa shaqeeyowhaa sulubow maldhaqlayaasha waa bixisay waxa kalena u soo jeeso weli far kama qodno buliiska waa la'nahay xaggiisa waa ka bugnaa war buliiskaa laga rabaa war beledka kama dhalo karto saldhig iyo degmaan isla shaqayhiin oo qof la arkaba gaarkeeda u socotana na anfici mayso waana mahadsantihiin wasiirka arrimaha gudahana waxaan ka cabsi codsaynaa inuu meelaha kormeer ku tagow soo arko arigow degmooyinka soo arkow ariga soo ark wasiirow naftirkaaga khayr allah ku siiye inaan lama kaclaysaan kaa rabnaa waana mahadsantihiin ilaahayna bisha allah noo dhammeeyo ummaddana allah isu cafiyo waxaana taageeraynaa wax allaala wixii wax qabto waxaan wax qabanne waa soo qufaynaa waana sheegaynaa liisaana soo wadnaa waana mahad
najeexay adaan noolahaaba dhammaan gacanaha wileen istaag taagan ma iska socotaa mise carruurta dharka ciidda waad u sidaa wah see looga soo tagaa dharka ciidda sanadkan ee najax style sax see camal ciidda sanadkan waa najax style weliba saacaddii loo geliyaa dharka najax style quruxdaa u siyaada socodkana waa u toosaa saasiga dheh dharka gabdhaha ciidda sanadkan waa najax style nuur calaa nuur najax style ubadkaaga u keen najax style waxa ay ka kooban tahay saako sarwaal xijaab boorso ish calaa ah oo kiyaalo qurux badan iyo koofi la yaab leh waxaana qaadan kara sannad ilaa iyo shan iyo toban jir najax style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama kala xiriir shirkadda fantastic fashion center oo ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eber lix hal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan najax style
najeexay adaan noolahaaba dhammaan gacanaha wileen kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigi kaxeeyey mare lasoo karkaroo magac lagu buufiyo meel lasoo dhigay ha u guuxin maante ha shaqeeya maankaaga يا هيدر waa Mrs. Xayaat Style amba waa maha sakaayal kaliya la farax adduunka aaday dadku ku kaceen
gabadhan maanta dharka misis xayaad isteel mar uun loo gelinayn maa caleesh aan dhahno waa muraa la dilaacdee minay gabdhahaagu ciidan ka qadaan Mrs. Xayaat Style hah eebbaagu xaqooraad gashay indhaha macallin oo dadka u markhaatiya dharaan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuc gacmahaaga lalala kidaa mushcil waa xaanba kala jiraa dharaan Mrs. Xayaat Style ahayn min amba saas u taablo gacmahoo dhanaa qandhiiga qabaysaahe muranku waa ceeb mashquulku waa qalad dharaan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuc gacmahaaga berkeetayada miima yaa xamurun keenaan mug horaa loo saxiixay dharka ciidda sanadkan inuu yahay dharka Mrs. Xayaat Style ma huraan gabdhahaaga waa muraayid qalbigooda daraan misaxyaad ahayn kolley micno weyn ma lehe hoy hoy ka ilaali midigtooda taasaaba dulmiya mugga hore waxaa lagala jiraa iska seexdhaaba u dhaantee dharka misis xayaad stayl waa dharka ugu quruxda iyo tayada fiican ciidda sanadkan waxaana kuu keenay shirkadda cadceed gruub wuxuuna ka kooban yahay xijaab saako sarwaal boorso iyo weliba koofi cajiib ah waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga xarunta shirkadda cadceed gruub oo ku taalla bakaaraha qaybta galeyda dhanka bari ee masjidka abshir bacadle ama waawicista gaaban ee labaatan lixdan waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dileenahay dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareegga wararka ayaanu ku guda jirnaaye markaan haddii aanu fiirino maamul goboleedka jubbaland golaha wasiirada maamulkaas ayaa waxay kulan ka yeesheen dagaalada ka dhana al-shabaab ee ka soconaya deegaanada maamulka jubbaland shirkii golaha wasiirada jubbaland uu shir guddoomiyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa lagaga hadlay wejiga labaad dagaalka ka dhana al-shabaab ee dhowaan ka bilaaban doono deegaanada maamulkaasi shirka golaha wasiirada jubbaland oo markaasi axmed madoobe uu shir guddoominayay madaxweynaha maamulka jubbaland sidoo kale waxaa lagaga hadlay xaaladda guud ee amniga deegaanada maamulka jubbaland iyo qorshaha dib u xureynta ee ka socdo deegaanada maamulkaasi oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ee daraawiishta oo isgaashanayo waxaana islamarkaasi shirkan golaha wasiirada maanta diiradda lagu saaray sidii loo sii ambaqaadi lahaa dagaalka ka dhana al-shabaab dhinaca kale golaha wasiirada maamulka jubbaland waxay maanta akhrinta labaad ay marsiiyeen sharci lagu dhisayo hay-adda wadooyinka jubbaland kaasi oo ay soo gudbisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta islamarkaasina dhowaan baarlamaanka jubbaland loo gudbin doono isla jubbaland wararka la xiriira intaanan ka bixin ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka jubbaland ayaa howlgallo ka sameeyey meel ka mid ah gobolka jubbada hoose howlgalladan oo ah howlgallo ballaaranaya ciidamada ammaanka maamulka jubbaland gaar ahaan ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka jubbaland ay ka sameeyeen meelo dhaca duleedka magaalada markaasi kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay sheegeen inay ku bartilmaameysadeen goobo ay fariisimo ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu sheegay war kooban oo lagu baahiyey ciidamada bogga markaasi ama marigada bulshada iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka jubbaland howlgalkan ayaa waxaa ka kaashanayay ciidamada nabad sugidda jubbaland iyo kuwa danab ururka shanaad guutada lixiyo tobnaad ee kumaandooska xoogga dalka soomaaliya waxaana ay sheegeen inay ku burburiyeen xarumo oo ay ku dhuumaalisanayeen siday sheegeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab howlgalladan oo ah kuwo qorshaysan ayay ciidamadan ka fuliyeen deegaano ay ka mid yihiin biibi ee malag dhaqjo halka la yidhaahdo beerxaani qudus iyo weliba yaaqdabley oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dhinaca kale waxaa dhaqdhaqaaqyo markaasi ay ka socdaan meel ka mid a gobolka jubbada hoose oo ka mid a goobaha ee ka maqan gacanta jubbaland waxaana ciidamada jubbaland la sheegay inay howlgalladaasi maalmihii ugu dambeeyey ay ka fuliyeen deegaanadaasi dhaca gobolka jubbada hoose hagaag hay-adda sodma qeybteeda markaasi ka digta khatarahana maanta warbixin ay soo saartay waxay kadig waxa ay kaga digtay khataro ka dhalan kara roobabka guga ah ee ka hore meelo ka mid ah soomaaliya warbixintan oo ay soo saartay ayay kaga hadashay saameynta taban iyo midda toogan ee ka dhalan karta roobabka ah ee guga ah ee la filayo inay horaan kuwaasi oo haatanba qeybo badan oo ka mid ah gobolada soomaaliya ka dahay warbixintan ayay maanta soo saartay hay-addu
muddo dheer oo ilaa iyo hadda lagu qiyaasayo shan xili xili roobaad oo micnaheedu yahay laba sano iyo bar waxaa lagu soo jiray abaar daba dheeraatay xilligii lixaad ayaa hadda inuu curto la filayaa oo hadda maaj baa lagu jiraaba oo meelaha qaar uu ka curtayba laakiin sida guud xilliga xilli roobaadka dalka saadaashiisii waxay tibaaxaysaa inay tahay roobyari oo micnaheedu yahay roobka wuxuu ka yaraanayaa xaddigii la heli jiray waxay daada-ahayaan laakiin micnaheedu wuxuu noqonayaa xaddigaas roobka ah oo da-a ma magdhabi karo dhibtii ay abaartii daba dheeraatay geysatay hadday noqoto daaqa hadday noqoto dalaga sidaa darteed gugu wuxuu wataa dhibaatadiisa wuxuu wataa khayrkiisa meelaha qaar dalka roobku waxaa laga yaabaa inuu ku bato laakiin sida guud waxaan filaynaa in bilowga xilliga gugu uu soo hormari doono sida hadda u muuqata inuu meelaha qaar ka curtay waqooyiga bartamaha iyo koonfurta intaba sidaa darteed waxaa iyana jiri doonta in uu gabaabsi soo noqon doono goor hore oo uu soo gebagaboobi doono goor hore soo hormarisu micnaheedu waxa ay tahay in insha alla lagu diirsan doono meelaha qaar laakiin sidaan hore u sheegayba xaddiga roobku roobka gugan wuxuu noqon doonaa mid ka hooseeya xaddigii xilli guyeedkii la heli jiray waddanka soomaaliya sidaa darteed micnaheedu wuxuu noqon doonaa in abaartii ay sii socon doonto qalaylkii uu sii socon doono meelaha qaar waxaa la fili doonaa daadad inay soo rogmi doonaan daadadkaas soo rogmi doona waxay noqon doonaan goor xilli kooban inay macnaha daadadkaas socon doonaan waxaan marka bulshada si guud miyiga iyo magaalooyinka degan uga digaynaa in ay fatahaadaha iyo daadadka ay ka feejignaadaan sidaa darteed khaasatan bulshooyinka degan webiyada jiinkooda iyaga laftirkooda waxaa la filayaa webiyadu in ay xoogaa heerka biyaha ay sidaan inuu kor u kaco sidaa darteeda meelaha qaar sababi karaan fatahaado sidaa darteed waxaan iyagana tala ku siinaynaa in ay ka feejignaadaan beeralayda waxaan iyaga laftooda aan tala ku siinaynaa inay goor hore miro duugtaan kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays
waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsi siinta somtel waa shirkada keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
hagaaga dhegeystayaal habee wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan qeybaha ugu dambeeyo ee barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacna waynu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino howlgalka midowda afrika ee admis ayaa maanta war ay soo saareen waxa ay kaga hadleen marka arinta arrin ku aadan howlgallada midowda afrika ee admis ee gudaha soomaaliya iyo haddii sii joogteynta howlgalkaasi midowda afrika uusan sii socon doonin ama uu sii socon waayo haddii ay midowda yurub bixin waayaan lacag oo ay sheegeen inay markaa muhiim u tahay howlgallada ee ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda ee gudaha soomaaliya midowda afrika warka uu soo saaray waxauu ku sheegay in markaa khatar weyn ay wajahi karto soomaaliya haddii uu midowda yurub uu bixin waayo lacagtaasi oo ay sheegeen warbixinta laga soo saaray midowda afrikana lagu sheegay inay sababi karto in gebi ahaanba soomaaliya ay la wareegaan dagaalamayaasha al-shabaab warbixinta midowda afrika ayaa u qorneed ama lacagtan boga ay ku boggeeda ay ku daawacday midowda afrika waxay ku sheegtay inay gaarayso lacag ku dhow ilaa sagaashan milyan oo doolarka maraykanka ah taasi oo ay sheegtay in loogu talagalay ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya kuwaasi oo taageero siiya ciidamada milatariga soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab gudoomiyaha dhinaca siyaasadda iyo nabadda amniga midowda afrika ayaa markaasi waxa uu laba wariye u sheegay in ilaa iyo sagaal iyo toban kun iyo lix boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada midowda afrika aanay si wanaagsan u shaqayn karin oo aysan caawin doonin soomaaliya haddii aanan dhaqaale loo helin ciidamada midowda afrika sanad ka hor golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa si aqlabiyadle waxay u ansixiyeen howlgalka cusub ee midowda afrika oo si kumeel gaar ah soomaaliya kaga sii howlgeli doono kaasi oo magaciisa lagu bedelay admi si ay taageero u siiyaan soomaaliya ilaa iyo inta ciidamadoodu ay si buuxda ugala wareegi karaan mas-uuliyadda guud ee amniga dalka dhammaadka sanadka haddii aanay ciidamada midowda afrika helin dhaqaale markaasi hufan oo gaarayo kow iyo toban bilood ee soo socda marka ma ay sii qaadi karaan mas-uuliyadda amniga waajibaadka ka saaran ayaa lagu yidhaahday qoraalkan uu danjiruhu uu sheegay warbixintan midowda afrika ayaa u muuqataa ama lagu sheegay sida muuqataba haddii aanay heli haddii aanay helin lacagtaasi gaarayso sagaashanka milyan in soomaaliya wajahi karto khatar la xidhiidha in ay gacanta u gasho meelo badan oo ka mid a waddanka oo ay haatan ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya admis ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sida bayaanka midowda afrika lagu yidhaahday gudahaana dhegeystayaal intaas ayaan jeclay inaan caawa kusoo afmeero barnaamijka wareegga wararku ad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayaa farsameynaya aniguna waxaan ahaa cabdiqaadir cismaan indhoy tan iyo kulanti dambe nabadgelyo